إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u tacsiisay dadkii dhibaatada ku gaartay duqimaha ay diyaaradaha etoobiya ka geysteen qibo ka mid ah waddanka ehelada dadka ay diyaaradaha xabshida etoobiya ku duqeeyeen awdhiigle iyo daarusalaam ayaa ka waramay xadgudubka loogu geystay waddankooda iyo deegaankooda ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dad rayidda dil iyo dhawac ugu geystay magaalada muqdisho diyaaradaha imaaraadka carabta ee dad shacaba ku laayay deegaan ka tirsan gobolka bari ee uu kaarimiye maamulka la baxay puntland saraakiil ka tirsan booliiska dalka kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay xadbaynaadka soomaaliya iyo kenya warka waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan xalqada koow iyo tobanaad ee taxanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi warka dibaddana saaka dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan ku dhowaad lixdan qofood ayaa ku dhintay dal dhaca qaaradda yurub kadib markii uu dab qabsaday goob la yskugu yimaado إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniina taariikhdii hijrigan ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kalena waafaqsan toddobiyo tobanka bisha maarso labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u tacsiisay dadkii dhibaatada ku gaartay duqeymaha ay diyaaradaha etoobiya ka geysteen qeybo ka mid ah waddanka faahfaahinta warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed daahir calisow war saxaafadeedka ayaa lagu bilaabay diyaaradaha etoobiya oo xasuuqay shacab soomaaliyeed lix iyo tobanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah oo waafaqsan lix iyo labaatanka maarso sannadda labada kun shan iyo labaatanka kadib guuldaradii ka soo gaartay furumaha dagaalka ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay dowladda riddada iyadoo kaashanaysa xulufadeeda saliibiyiinta ah geysatay duqaymo fulaynimo ah oo ay ku beegsadeen dadka shacabka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah diyaarado ay leeyihiin saliibiyiinta etoobiya oo fulinaya codsi ugu yimid madaxweynaha dowladda riddada xasan gurguurte ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo wuxuushnimo ah ka geystay wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe iyagoo dilay shacab isugu jira dumar carruur iyo waayeel hanti fara badanna burburiyey wilaayada shabeellaha dhexe waxay diyaaradaha xabashida etoobiya xilligii afurka kadib beegsadeen magaalada ceelbacad waxayna fuustooyin ay ka buuxaan waxyaalo qarxa iyo shidaal ay ku beegsadeen guryo ay ku nool yihiin dad shacab ah waxaa duqaymahaasi lagu dilay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay waxaana ay kala yihiin kow hooyo aamina ow maxamuud xasan calasow hibo bare maxamuud oo afar jir ah habboon bare maxamuud oo shan jir ah degmada jilib ee jubbada dhexe waxay diyaaradaha cadowgu xilli saqdii dhaxa ah ay beegsadeen suuqa khudaarta ee al aksa dhismaha jaamacadda alqimah iyo guryo ay shacabku degan yihiin marka laga yimaado khasaaraha hantiyadeed waxaa duqayntaasi ku dhaawacmay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay kuwaas oo kale ah hooyo maryan cabdulaahi saynab cabdirasaaq xasan oo shan jir ah bushra cabdirasaaq xasan oo siddeed jir ah dhanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose diyaaradaha etoobiyaanka ayaa duqeeyey degmada ow dheeg leh oo ay shalay mujaahidiintu kala wareegeen maleeshiyaadka dowladda riddada duqayntan waxay cadowgu la beegsadeen guri ay dad shacab ah degganaayeen waxaana ay ku dileen ayeeyo xaajiyo faadume axmed macalin cumarow oo lixdan iyo laba sanno jir ah awoowe nuur macalin cumarow oo lixdan jir ah mukhtaar maxamed axmed oo toddobiyo toban sanno jir ah sidoo kale diyaaradaha saliibiyiinta etoobiya ee fulinaya codsiga xasan gurguurte ayaa laba qof oo shacab beeraley ah ku dilay duqayn ay ka geysteen beeraha deegaanka daarusalaam ee hoostaga degmada owdheeg leh waxayna kala yihiin maxamed cali abow oo labaiyo labaatan sano jir ah cabdicasiis maxamed cabdulle axmed oo labaiyo toban sano jir ah duqaymaha ay geysanayaan saliibiyiinta etoobiya laguna beegsanayo shacabka soomaaliyeed ayaa ku soo aadaysa xilli ay murtadiyiinta dabadhidhifka u ah saliibiyiintu ku soo jabeen furuumaha dagaalka mujaahidiintuna ay xureeyeen degmooyin iyo deegaano badan oo dib lagu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u tacsiyeynaysaa dhammaan dadkii shacabka ahaa ee ku shahiiday duqaymaha saliibiyiinta etoobiya waxayna allah uga baryaysaa inuu jannadiisa ku abaalmariyo ehelkoodana sabar ku irsaaqo inta dhaawacan waxaan u rajaynaynaa inuu allaah caafimaad siiyo intii ku hanti beeshayna uu allaah beddel khayr qaba siiyo dadka soomaaliyeed waxaa marba marka ka sii dambaysa u sii caddaanaysa cadaawadda iyo nacaybka ay xasan gurguurta iyo maamulkiisa u qabaan guud ahaan bulshada soomaaliyeed isagoo horay u xaraashay khayraadka dalka boobay hantidii guud iyo midii gaarka ahayd ee shacabka haddana u adeegsanaya diyaaradaha saliibiyiinta etoobiya oo ah cadowga soo jireenka ah ee ummadda soomaaliyeed si ay u xasuuqaan shacabka una burburiyaan hantidooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay hubka u qaataan sidii la isaga difaaci lahaa isbahaysiga gaalada ee isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiyiinta ah gaar ahaan dhallinyarada waxaa saaran waajib ah inay difaacaan diintooda dalkooda iyo dadkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhuuritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiyiinta dabadhidhifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiyiinta ah ilaa giiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ee allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ay soo saartay xarakada shabaal mujaahidiin oo sidii uu u qornaa aynu u akhrinay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dad raydah dil iyo dhaawac ugu geystay magaalada muqdisho cadnaan xaaji muxsin ayaa ka waramaya maalintii shalay askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay si bareer ah rasaas ugu fureen dad raydah oo ku sugnaa xaafadda sonikey oo ka tirsan degmada hodan ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ugu yaraan hal gabar ayay goobta ku dileen ciidankan halka ay ku dhaawaceen laba kale oo dumar ah kuwaas oo midood ay u geeriyootay dhaawicii soo gaaray ciidankan ayaa doonayay inay barakiciyaan dadka rayidka ah iyagoo sidoo kale baad ka qaatay bulshada qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka warbixiyey dhacdadan ayaana sheegay in askartu ay sidoo kale jirdil iyo xadgudubyo kale ay ku kaceen waa masiibo in maamo iyo carruur la xabadeeyo dad maras ah guryahoodii la qaatay la gumaaday halkan waxaan anigu ka mid ah shacabka deggan oo dhibanaha ah shacabka qaybo ka mid a waxaa laga qaaday lacagaa laga qaaday afar kun iyo iyo shan boqol ah waxaa la dhahaa akoonta kusoo shuba waraaqadaa la siiyey qayb kaloo aniga aan ka mid ahay oo ilamidana waxaa la dhahaa wax laydin haya ma jiraan oo dhulka maba degganaynba gaari ciidana imaaday halka ayadoo la wada joogo ciidanka oo imaaday sasta u imaaday xabadoo furay ayadoo cidna wax weydiin xabadoo iska furay xabadahay fureen dhimasho iyo dhaawacba inta way gaartay dad ha laba gabdhoodaa ku dhinteen xabadii ee fureenba gabadhi way qabsatay gabadhii naf dhulka maba la dhicinba maskaxdeeda halkaana ku waakana maskaxdeeda halkaana waakaasa dhiiggeeda waa kaana maskaxdeeda halkaasa ku dhacda gabadha waxaan dhiigga waaye dhiigga waa intana xirxireen oo gacmaha naga xirxireen oo walay wiil abtiga ee toban iyo labaatan qof ee iskugu tageen ee dileen ee ana katiinada ugu xireen ee gacanta waxay iga dhifteen qoriga baagiisa halkaasa nugu wada laayeen waa ku shahiidaynaa shahiidaan nahay afar gabdhoodaa naga dhimata maantay qof damba inayna nooga dhiman balo shahiid aan naqano inaa warba ku shahiidaynaa shahiid sidaynaba askari ma qorro dhagaxaan ku ehibaas afar iyo labaatan saacaan uga bixin ayagoo qoryo sita toddoba qoro sita annagoo dhagaxaaba hayna oo halkaas dhagax ku arursayna afar iyo labaatan saac uga bixinno dowladda federaalka ayaa caadaysatay diilka iyo dhaca bareerka ah oo ay u geysanayso bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyadoo waayahan dambe ay ku soo rogtay canshuuro xaddaaf ah waxaana intaa u dheer boobka iyo barakicinta dadka rayidka ah diyaaradaha imaaraadka carabta iyo dad shacaba ku laayay deegaan ka tirsan gobolka bari ee uu kaaramiye maamulka la baxay puntland sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdalla mukhtaar jeylaani deegaanka ay duqayntu ka dhacday waxaa lagu magacaabaa ishaah ablaaye oo ka tirsan buuraha calmiskaad ee gobolka bari waxaana duqayntan geystay diyaaradaha dagaalka ee imaaraadka carabta taasooy dhacday tobankan bisha ramadaan ee aynu ku guda jirno waxaa goobta lagu dilay ugu yaraan siddeed ruux oo isku qoys ah oo ay ka mid yihiin haween caruur iyo rag intaba sidoo kale waxaa duqaynta ku dhaawacmay afar ruux oo kale maxamed cali orshe oo ah aabbaha qoyska ay dhibaatadani ku dhacday ayaa ka waramay bal sida ay u dhacday duqaynta dadkiisana loo laayay
dhacdada duqeyntu markay dhacaysay waxay ahayd tobankii bishii saddexaad waxaan ku sugnayn xaafadayada guriga oo reer baadiye ah markay xoolo soo xiroodeen oo la afuray oo hal saac iyo afartan daqiiqo baare ah aniga oo gurigeyga ku jira dadka kale oo faamiligaana labada guri dhexdooda ay joogaaneen arrintaasi hadday ahayd aan raadiga dhegeysanayay dhacdadaasaa dhacday duqeyntaas diyaaradaha imaaraadka ayaa gees noo geystay markii argagaxaasu dhacay waan soo baxay dadkii oo wada rabdad ah oo saddex sideed qof bay tahay meyd ayaan dibadda imi dadkii ayaan kala guray waa isu duduwey hooyo oo maamada idhashay ah oo dhexdooda ku jirta dadka meel aqal iridii jiiftay iyo ilmo yar oo badbaaday baan dibadda keenay haddii aan dibadda keenay oo meel geeyey dadkii kale aan isu dudunay saddex qoys oo faamily oo isdhalibaa meesha ku deganayn haddii aanu ku deganayn diyaaraddu hal saac iyo bar iyo afartan daqiiqa ahayd saacaddu diyaaradda gudaxoodu mar walba waan la joogay ma ahayn wax naga fog diyaaradii sidaan u maqlaynay ayay waxa weeye diyaaraddaas duqeynta noo geysatay saddexdaa qoys baa guriga ka koobnaayeen dadkuna waxay ku sugnaayeen goob guriga hooyada maamada hooyaday ah iridkiisa waa la casheeyey waxaa la rabay in loo diriro hurdo oo loo seexdo hurdo bacdana dhacdada naxdinta iyo argagaxale baa nagu dhacday saasana duqayntu u dhacday sidoo kale wuxuu sheegay magacyada dadka ku dhintay duqaynta iyo kuwa ku dhaawacmay dadka geeriyooday magacyadooda waxay ahaa shaafici maxamed cali orshe oo anigu aan dhalay oo wiilan dhalay ah oo lix iyo toban sano jir ah cumar siciid cali orshe oo aan adeero ahay oo sagaal jir ah cabdisamed cabdirasaaq cali orshe oo ah afar sano jir cabdisamed cabdirasaaq cali orshe oo ah lixdan habeen jir intaas waxay ahayn ragga dumarku waxay ahaayeen dadka dhintay ah saytuun sahal yuusuf xasan oo lix iyo labaatan sano jir ah oo dumaashada iyo cabsaacal yarka walkayga qabo qofta layaaa sahra cali orshe oo sideed toban sano jir ah oo walaashayah maryamo warsame cabdi axmed oo aan abti u ahay oo toddobiy toban sano jir ah iqro cabdulaahi cali orshe oo aan adeeru ahay oo jirtay sagaal sano waxaa dhacwa afar qof maamada hooyaday maryam cali muuse oo lix sano jirka ah oo isbitaalka buursadan ku hayo maryam maxamed shabeele oo xaaskayga ah waxaa kaloo dhaawaca maadama maxamed cali orshe oo anigu aan dhalay waxaa kaleeto oo dhaawaca aniga oo dhaawacan yar soo gaaray oo dadka soo kala soona hadlay oo dadka u kala gurmaday oo u yeeray wixii dadka kale go-aasiga kala qaadayay dowladda imaaraadka ayaa ka mid ah dowladaha shisheeye ee tacadiyaadka nooc weliba leh kula kacaya mujtamaca soomaaliyeed gaar ahaan dadka abriyada ah oo aan waxba galabsan ehelada dadka ee diyaaradaha xabashida etoobiya ku duqeeyeen awdheeglaya daarusalaam ayaa ka waramay xadgudubka loogu geystay waddankooda iyo deegaankooda sida uu warkaa ku faahfaahinayo waryaheen cali aadan xasan wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan shan qof oo shacab ah ay ku shahiideen duqeymo ay diyaaradaha xabashada ka fuliyeen degmada awdhigle iyo deegaanka daarusalaam dadka dhintay waxaa ka mid ah haweeney lixdan sano jir ah taas oo ka mid ah dadka deegaanka duqeynta ugu daran waxay ka dhacday degmada awdhigle gaar ahaan xaafadda malable halkaas oo ay saddex qof ku nafwaayeen kadib markii gurigii ay deganaayeen la duqeeyey mid ka mid ah ehelada dadka shahiiday ayaa si murugo leh ugu warramay duqeynta isagoona xusay in dadka la xasuuqay aysan waxba galabsanin magacay wayba la aree nabadoonsiid cali aadan ibraahim garaar iyo xaajib nim iyo nimcidun ilaahay nafti iyo ka kibiren ya dherifidan qoban dadka muslimiinta oo masaakiinta oo iska shacabka eh ya haddua duqeemadan oo joogta eh ya marka yoona diyaaradaha oo etoobiya le kaasatan haan oo dhadhaye miiga miiga miiga lilayani weeraran guriyaalkiyaasaas oo dad shacab a ka jir guri adiba dareema korta askama ka jirta walka jira male dad masaakiin ee gurisho ka dhax jira yaa duqeemo la tasuubiya la duqeeyo dhanka kale deegaanka daarusalaam waxaa ku dhintay laba qof dadka dhintay ayaa ahaa dad beeraley ah ogaaska oo qaraabo la ah ayaa sheegay in deegaanka dulmi loogu soo duulay warniyo ani horta nimankan waxay nugu haystaan ilaa haatan garamayno laakiin waxaa nooga sii daranba diyaaradaha iska dhaaf habeenkii mahurdi karno cayaalkayn mahurdaayan ilmahayn naagahayn sokoray ku dhaceen diikaray ku dhaceen waa kuwa nambar lixdan fidhiya habeen kasta cagagaarka duuladay kusoo ridaan madaaficda habeenkii kaana u jeednaa maalintiin haddii dagaal dhaco anoo ogeyn beeraha la iska joogo dadkii beeraha loogu arko ayaa la duqeynaya joogta ah habeenay maalina haysta waay
dawladdu waxay leedahay argagixiso ayay ahaayeen dadkii shalay saddexda qof qofka wiilka yaree dhaawaca ah labada wiil ee kale waxay leedahay waa saraakiil argagixiso ah
waa lagu ogyahay dhowr mar waaye wiilal oo waraabaxaayo intay duqeysay disay aa dawladda argagix ku tilmaantay laakiin ilaaha jooga aakhira lagu hisaabtamaa anigoo magacayga waa cabdulle maxmed maadey oona degan daarusalaam waxaan maaragtay oo bareer ah oo leleexanka aan ku jirin dadkeena loo gumaaday oo awlaadeena yaryar dugsi dhiganaysay dayaaras intaa loo soo kacsaday ee adduulka lagu daray bareer abaal nool soo weeabeenay dowladda federaalka ayaa dhankeeda si gaar ah uga faantay duqeyntaas taas oo sii kicisay dareen xooggan oo ka dhashay xasuuqa loo geystay shacabka aanan waxba galabsanin dad badan oo ka falceliyey dhacdadan waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay si burburinta hantida shacabka iyo gumaadka shacabka soomaaliyeed saraakiil ka tirsan booliiska dalka kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya waa kan farxaan cali cabdulaahi oo ka waramaya sida uu daabacay wargeyska monitor ee ka soo baxa dalka kenya waxaa weerar ka dhacay xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiil ka tirsan booliska dowladda kenya kuwaasoo ku sugnaa xadka sida warbixinta lagu sheegay waxaa weerarka geystay xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanada xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya waxaana weerarka ku dhintay sarkaal boolis ah halka uu ku dhaawacmay mid kale ciidamo ka tirsan hay-adda sirdoonka dowladda federaalk ayay warbixintu sheegtay inay kasoo gudbeen xadka dhanka mandheera waxaana markii ay la kulmeen ciidamada booliska kenya ay rasaas ku fureen askartii halkaas joogtay taasoo keentay waxyeelada isugu jirta dhimashada iyo dhaawaca sarkaalka ka tirsan booliska kenya ee lagu dilay israsaasaynta ayaa lagu magacaabi jiray denis omari halka kan dhaawacmayna lagu magacaabo rayd maku iyagoo ka furtay hubkii ay wateen bayos jitari oo ah dembi baaraha gobolka mandheera ee dowladda kenya ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada soomaalida ee weerarka soo qaaday ay horay u qaateen saddex qori oo ay ka furteen ciidamada booliiska kenya ilaa iyo hadda ma cadda waxa uu salka ku hayo weerarkan iyo dhabnimada in xubnaha weerarka fuliyey ay ka tirsanaayeen hay-adda sirdoonka dowladda federaalk magaalada mandheera ayaa ku taalla saddex xagal xuduudeed oo ay wadaagaan kenya soomaaliya iyo etoobiya halkaas oo xuduudda lafteedu ay inta badan tahay mid furan oo nugul islamarkaana laga filan karo in mar weliba ay wax ka dhacaan waxaad ku soo dhowaataan xalqada kow iyo tobnaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuuriya alxujraad oo uu soo jeedinaya sheekh khaalid baadarfi haddaba tarjumada duruustani waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بإذن الله في دروسنا سنبدأ في تأملاتنا في سورة الحجرات انتهينا في الدرس السابق haddii alla oggolaado waxaan darsigan iyo kuwa xigaba isku dultaagi doonnaa oo aan ta'amulaad ku samayn doonnaa suuratulxujuraat darsigii hore waxaan ku soo gebagabaynay ta'amulaadkii aan ku samaynaynay suuratu nuur haddana biidnillaah waxaan bilaabaynaa ta'amulaadkeenna suuratulxujuraat waxaan ku bilaabaynaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee bilowga suuradda allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال القرطبي رحمه الله imaamulqurdubi wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa hadalka alle iyo hadalka rasuulka iyo ficilkiisaba ha ka hormarinina wax la idinku qabsan karo oo ka mida arrimaha adduun iyo midda aakhiro qofkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadal ama ficil kala hormara waa qof alle wax kala hormaray maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku socdaa amarka allah casa wajalla ibnu kathiir raximahullah isaguna wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa rasuulka waxba ha kala hormarina balse ahaada isaga arrimaha oo idinku raaca dabciga ah in qofku horumariyo hadalka allah iyo hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa aadaabta ay tahay in qofka mu'minka ah kula dhaqmo alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam muhiimaddu waxay tahay in qofka mu'minka ah arrimihiisa diineed iyo kuwa aakhiraba uu ka qaato alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam aayaddan wuxuu alle ku caddeeyey inay tahay in laga hormariyo hadalka allaah hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ficilkiisa hadalka iyo ficilka wixii ka soo haray darajaday doonaan iyo ficilka ay rabaanba ha yeeshaane arrinkaas waxaana tusaya arrimo badan ibnu cabbaas ayaa la weydiiyey salaadda lagu tukado mina markaas buu yidhi mina salaadda waad ku gaabinaysaan markaas bay dadkii ku yidhaahdeen laakiin abuubakar iyo cumar salaadda mine ay ku tukanayeen way dhammaystirayeen markaas buu isla hadalkii hore ku celiyey iyaguna isla sidii ayay ugu jawaabeen markaas buu ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi wallaahi waxay ku dhowdahay in dhagaxaan cadaab ah ay cirka idinkaga soo daataan waxaan idin leeyahay rasuulka alle ayaa sidaas yidhi idinkuna waxaad la soo taagan tihiin abuubakar iyo cumar ayaa sidaas yidhi yacni iswarsi ma lahan darajada ay abuubakar iyo cumar ku leeyihiin islaamka laakiin hadalka rasuulka lagama hormarinaya hadalka qof kale haba ahaada abuubakar ama cumar radiallaahu canhumaa marka dadka ka hooseeya labadaas saxaabi warkooda halkee buu yaallaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن كثير رحمه الله ibnu kathiir raximahullah wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa ka digtoonaada kuwa khilaafaya amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waddadiisa manhajkiisa sunnadiisa iyo shareecadiisa hadallada iyo ficilada waxaa lagu miisaamayaa hadalka iyo ficilka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii waafaqa waa la qaadanayaa wixii khilaafana waa lagu celinayaa cidduu doonaba ha noqdee waxaa ku sugan saxiixeynka iyo kutubta la mid ah xadiid laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam oo uu ku yidhi qofkii sameeya camal aan camalkeenna ahayn waa lagu radinayaa bimacnaa waa lagu celinayaa marka ha ka taxadara qofka si muuqata iyo si qarsoonba u khilaafaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay ku dhacdo fitno ah gaalnimo nifaaq ama bidco ama inay asiibto cadaab xanuun badan oo adduunyada ku qabsada kaasoo naqanaya in la dilo ama xad laga oofiyo ama la xabiso iyo wixii la mid ah qofka hadalkiisa ama ficilkiisa ama hadalka qof kale ka hormariya hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa looga cabsi qabaa qofkaas inay ku dhacdo fidno ka asiibta qalbiga oo noqonaysa gaalnimo shirki ama nifaaq iyo bidco taasoo uu ku noolaado kuna dhinto markaas oo uu sidaasi naar ku gelayo sidaba uu allah casa wajalla tilmaamay ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره والعياذ بالله فالرأي فالقول بالاجتهاد أو الاجتهاد بالرأي ijtihaadaadka iyo aaraa'da waa inaysan imaanin marka uu jiro nas saxiixa oo cad waxaa dhici karta nusuus uu war ka taagan yahay ama nusuus aanay caddeen arrimaha ay ka hadlayaan kuwa noocaas ah culimmada ayay tahay inay kala soo dhex baxaan axkaamta iyaga dhexdoodana way dhacdaa inay isku khilaafaan khilaafkaasina waa mid raxmad u ah ummadda islaamka oo wuxuu la mid yahay sidaba ay culimmada afarta ah iyo kuwa la midka ah isugu khilaafeen masaa'isha badankood markaas bay ummaddii kala qaadatay aqwaashaas dhammaantoodana alla idankii sawaabka ma garab marsana khaladaadka xilligan la arko waxaa ka mid ah dadka ku doodaya maslaxad iyo mafaasid iyadoo ay jirto nas faraya ama reebaya ficilka ama hadalka markaas baa dad cilmiga wax ka garanaya waxay ku doodayaan in naskan uu khilaafayo maslaxad kale oo muuqata sida asalka ah waa in la qaato hadalka allah iyo rasuulkiisa hadalka kalena la radiyo mana jirto maslaxad khilaafaysa kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam culimmada usuuliyiinta ah waxay tilmaamaan in xilliyadaas oo kale in maslaxadaasi ay tahay mid la tuurayo oo aanay habbooneyn in qofka muslimka ah uu qaato marka waxaa lama huraan ah in mar weliba loo noqdo kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam maslaxad kasta oo aan ku imaanin kitaabka allah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waa mid la tuurayo mafsado kasta oo ay alle iyo rasuulkiisa caddeeyeenna waa mafsado ay tahay in laga digtoonaado oo la radiyo tusaale ahaan waxaa la mid ah arrinta jihaadka xilligan jihaadku waa farducayn dhammaan asbaabihii farducayn ka dhigayeyna way jiraan laakiin sidaasoo ay tahay waxaad arkaysaa dad leh xilligani waxay maslaxaddu ku jirtaa inaan jihaadka la aadin marka taasi waa maslaxad waxba aan ka jirin jihaadku waxa uu leeyahay mashaqo iyo dhibaato laakiin waxaa ka badan masaalixda ku jirta maantana waan aragnaa masaalixda ka dhalatay in jihaadku uu ka hana qaado meel weliba haddii aan si fiican maanta loo arkin maslaxadiisana maalin ayaa si muuqata loo arki doonaa waana lama huraan sunnada mudaafacada iyo iska hor imaanshaha markii nebi muuse calayhi salaam la soo diray waxay reer banu israa'iil ku yidhaahdeen قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فلا بد من سنة الم...
marka waxaa lama huraan ah sunnada mudaafacada ilaa uu nasriga iyo tamkiinka ka imaanayo waana midda maanta jirta xilligan waxaan ku jirnaa marxaladda foosha mar kale ayayna ummadda muslimka ah la wareegi doontaa dunida marka qofka muslimka ah waa lama huraan inuu ogaado in maslaxad kasta oo aanu ku jirin kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay tahay maslaxad aan waxba ka jirin waxaa sidoo kale jira axkaam badan oo la helayo nusuus caddaynaysa marka daahirka naska ayaa la qaadanayaa oo marnaba ma habboono in la awilo naska daahirka ah ee uu xukunkiisu cad yahay ilaa in la hela mooye qariino cad oo xukunka ka leexinaysa daahirka nasku uu xambaarsan yahay alle waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo inaan raacno kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo inuu noogu kaalmeeyo arrinkaas naguna nooleeyo oo uu nagu dilo isaga ayaa awooddeeda iska lehe فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعيننا على ذلك وأن يحيينا عليه ويميتنا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
halka warkan aad kala socotaan waa redio alfurqaan ku dhowaad lixdan qof wadaya ku dhintay daldhaca qaaradda yurub kadib markii uu dab qabsaday goob la iskugu yimaado dab xoogan ayaa subaxnimadii hore shalay qabsaday goob lagu kulmo oo ku taala waqooyiga macdooniya oo ka tirsan dalalka qaaradda yurub waxaana ku dhintay konton iyo sagaal qofood oo ka mid a dadkii goobta ku sugnaa dabkan ayaa sidoo kale sababay dhaawaca boqol konton shan qofood oo loo qaaday isbitaalada dalka kuwaasoo ay ku jiraan siddeed iyo toban qofood oo qaba dhaawacyo halis ah waxaana dhaawacyadaasi loo qaaday dalalka kale ee qaaradda yurub goobta uu dabkan ka kacay ayay ahayd hol lagu qabto kulmada fisqiga waxayna ku taalay bariga magaalada kogni ka hor inta uusan dabka qarxinna waxaa goobta ku sugnaa in ka badan kun qofood oo daawasho u soo aaday kulmada halkaasi ka dhacayey dalalka reer galbeedka ayaa waxaa muddooyinkan dambe ku soo badanaya musiibooyinka rabbaaniga ah taasoo ka dhalatay carada allah kadib markay isku garabsadeen la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa warkii subaxnimo ee dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa